wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee dhulka n f d kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa ku waramaya in maalmo ka hor magaaladaasi laga afduubtay xuseen cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah shaqaalaha maamulka ay kenya ka dhisatay gobolkaasi muddo shan maalmood ah ayaa la sheegay in la la-yahay halka uu jaan iyo cirib dhigay xuseen cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ahaa shaqaalaha maamulka ay kenya ka dhisatay gobolkaasi gaarisa qaar ka mid ah ehelka ninkan ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujiyeen maqnaanshaha ninkan ka tirsan shaqaalaha kenya iyagoo xusay in lambaradiisu ay dansan yihiin islamarkaana aysan ogeyn halka raq iyo ruux toona lala aaday in aan ma aragtay la'a nahay oo la waayey oo uu dhumay nin shaqaalaha waaweyn oo dowladda ka mid ah ninkaa magaciisa waxaa la yidhahdaa xuseen cabdiraxmaan moxamed ayaa la yidhahdaa muddo ayuuna dowladda u shaqaynayey maalinkii u dambaysay oo la arkay waxay ahayd maalinkii talaadada kadib telefoonkiisa waa dansan yahay meelo badan oon la hadalnayna waan ogaanay meel lagu sheega male ilaa hadda raq iyo ruux meel lagu sheegaaya ma jirto xuseen cabdiraxmaan laamanka amniga c i d national intelligence services si ay u dabakacaan oo investigation u qaadaan oy ninkaas meesha aas ku maqan yahay noo sheegaan ninkaas meeshaas jira any information oo akhbaarkiisii ah ee noola soo gudbiya yaan jeclaan lahayn dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa kusoo badanaya afduubyada caynkan oo kale ah iyadoona maamulka halkaasi uga dhisan dowladda kenya ay ku maqan yihiin dad badan oo ay kol hore afduubteen kuwaas oo nolol iyo geeri midna lagu haynin